أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo lagu jebiyey maleeshiyaadka hirdada oo galabta ka dhacay deegaan dhacaaxadka kala qeybiya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya dad kenyaan ah oo weeraray hotel ay isugu yimaadeen dalxiisayaal khasaare intee leeg ayaa ka dhashay weerarkaasi muxuuse salka ku hayaa faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan askari ka tirsanaa maleeshiyaadkii hirdada ee ka badbaaday weerarkii mujaahidiinta ee deegaanka coosweyne oo maanta lagu qaarijiyey magaalada caasimadda ee muqdisho weerar dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhaca deegaan ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka itoobiya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka hadashay howlgalkii lagu soo qabtay askar ka tirsanaa kooxda hirdada ee dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye waraysigu warbaahinta islaamiga uu siiyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellada hoose faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maalinkii lixaad oo xiriir ah xaaladda magaalada khaso oo deggan muqaawamadii yuhuud oo isdhaafsanaya dufcadii lixaad oo maxaabiis ah tusaalayaasha sugnaanta ee dadka reer filistiin ku hor muujiyeen duulaankii yuhuudda oo noqday tusaalayaasha ugu badan ee loo soo qaato awoodda iimaaniga ah ee muslimiinta faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan waxgaradka golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ka hadlay magdhowga ay midowda gaalada afrika ka codsatay dowladda itoobiya maxaa xilligan ku soo beegay codsiga xabashida maxayse kaga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed iyo wiilashooda mujaahidiinta waraysi xiise badan ayaan caawa faafareebka idinkugu hayaa guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada shabaabul mujaahidiin oo mar kale raashin gurmada gaarsiiyey dadka laga soo daadgureeyey ilaa iyo shan tuulo oo hosiimaada degmada jirib oo ay saameeyeen fatahaadaha qodobadaas xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha suweyb cabdulaahi iyo maahir maxamed ayaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka halka dhegaystayaashana kale ay nagala socdaan aaladdan internetka ku leenaha ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse ugu horeen waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan soo dhoweynayaa walaalka maahir maxamed haye maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka bashiir oo barta waxaa saaran dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada oo galabta ka dhacay meel u dhow deegaanka bood oo dhacaxadka kala qaybiya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud dagaalkani ayaa lagu jabiyey maleeshiyaadka ridada waxaana lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay toddoba kale barta waxaa sidoo kale lasoo dhigay warar barnaamij iyo dhacdooyin kala duwan markan haddii aan soo qabanno wakaalada wararka ee shahaada oo ka faaloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya kuna qorta afka carabiga waxaa maanta lagu daabacay warbixino kala duwan ugu horeyn waxaa wakaalada shahaada maanta lagu faafiyey wararka howlgalada mujaahidiinta ay ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga sidoo kale wakaalada shahaada waxay maanta daabacday warbixin ku saabsan maraakiibta ganacsiga yuhuudda oo ka fogaanaya badda cas kadib weeraro isxigxiga oo ay la kulmeen inahaas ayaa ugu muhiimsanaa markan walaalka bashiirow haddii aan egno mareegta calamada oo kamid ah mareegaha islaamiga maanta warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay waxaana ka mid ah warbixinada lagu daabacay dad kenyaan ah oo weeraray hotel dalxiis kooxo kenyaan ah ayaa weerar ku qaaday hotel dalxiis oo ku yaal deegaanka diyaani oo hoostaga ismaamulka kawaale ee dhaca xeebaha kenya warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa soo tabaysay dhacdadan waxayna xustay in kooxaha kenyaanka ah oo ku hubaysanaa dhagxaan iyo hubka gacanta ay mar qura u daateen hoteelka oo ah meel ay isugu yimaadaan dadka dalxiisayaasha ah ee kenya usoo dalxiis taga bashiirow weerarkan waxaa ku dhaawacmay ayaa laleeyahay sideed iyo toban ruux oo goobta ku sugnaa oo ay ka mid yihiin saddex shaqaale ah iyo qaar ka mid ah ilaaladii hoteelka sidoo kale warbixinada lagu daabacay websayteka calamada waxaa ka mid ah diyaarad militari oo maraykanka kaga burburtay xeebaha jabaan mujaahidiinta oo toogasho ku dilay askari kasoo badbaaday duulaankii coos weyne shil lagu hoobtay oo ka dhacay dalka etoobiya dhinahaasi ayaa ugu muhiimsanaa markan haddii aan eegno mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta waxaa lagu daabacay warbixinno iyo dhacdooyin kala duwan waxaana ka mid ah mas-uulka saddexaad ee xisbiga muuse biixi oo laascaanood iska dhiibay askari ka badbaadaya weerarkii coos weyne oo muqdisho lagu dilay xabad joojinta khaza oo gashay maalintii lixaad iyo yahuudda oo kafaalatay soddon iyo shan shacab ah warbixinadii lagu daabacay mareegta soomaali memo ayay ka mid ahayd waxaa sidoo kale mareegta soomaali memo dhacdooyinka lagu daabacay ka mid ah suudaan oo ku eedeysay imaaraadka inuu hubeynayo kooxda r s f dabcan waa kooxda mucaaradka ku ah markan haddii aan eegno mareegta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa maanta lagu daabacay bashiirow warbixino kala duwan waxaana ka mid ah waaliga shabeellada hoose oo ka hadlay maxaabiis ay gacanta ku dhigeen maamulka yahuudda oo qirtay khasaare baaxad leh oo ku gaaray duufaanta alaqsa dhegeyso al-shabaab oo lacago ka qaybisay afar degmo oo shabeellada dhexe ka tirsan warbixinadii lagu daabacay mareegta radio alfurqaan ayay ka mid ahayd inahaas ayaana ugu muhiimsanaa
ugu dambeyntii maxay ahayd maanta hadaleyntii taalay baraha bulshada bashiirow aad baad u mahadsan tahay waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada aada looga hadlayay muuqaal uu baahiyey kataib al akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo dadaalada gurmadka ah ee uu sameynayo guddiga maareynta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu samata bixinayo dadka ay fatahaduhu saameeyeen muuqaalka ayaa waxaa si aad ah uu ugu baahay baraha bulshada waxaana si aad ah looga daawaday aaladaha facebook iyo telegram dadyo badan ayaa bashiirow ka falceliyey muuqaalkan iyadoo falcelinadooda laga akhrisanayey ducooyinka ay u duceynayaan mujaahidiinta kuna ammaanayeen dadaalka ay ku bixinayaan gurmashada bulshada ay maamulaan sidoo kale siyaasiyiin iyo xubno cadowga ka tirsan ayaa muddooyinkii dambe bashiirow qirayey dadaalada mujaahidiinta ay ugu gurmanayaan bulshada ay fatahaduhu saameynta ku yeesheen iyagoo dhanka kale dowladooda ku eedeynayey inaysan waxba u qaban bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan sida ay ka dhawaajinayeen siyaasiyiin iyo xubno murtadiinta ka tirsan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna intaasayna uga bixina aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadashay howlgalkii lagu soo qabtay askar ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya ee dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanada dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo waraysi gaaraasiyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa ka hadlay howlgalkii ka dhac duleedka afgooye xaaladaha fatahaadaha ee ka jira deegaana ka tirsan wilaayadaasi kusoo dhowaada waraysiga waaliga bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin jasaaka allahu kheyran howlgalkaasi kolley aada maqleyseen wuxuu ka dhacay agaarka degmada afgooye meelo tuulooyin ah waxaana ahayn rag murtadiin ah oo meel mareereyla ka soo baxay rabay in macnaha si dhuumaaleysi ah ay kusoo galaan meelaha amniga ah ayay walaalaha mujaahidiinta jazaahumullahu kheyran wadada u galeen ilaahay subxana watacaala wuxuu suuro geliyey in la qabto sideed tirada marka hore ay kusoo baxeen waxay ahaayeen shan iyo toban toddobadii hartayna meeshooda ayay ku laabteen iyagoo carar ah sideeddaasna haddana gacanta lagu hayaa ilaahay subxana watacala ayaana ku mahadsan see idinku suura gashay ciidan hubaysan oo sideed askari gaaraya in aad gacanta ku dhigtaan jasaaka allahu kheyran kolley haddee nimanka xogtooda marka hore ay soo baxayeen waa la haayey walaalahana ay u diyaarsanaayeen sidaas ayaad ku suura gashay marka in la helo la qabto cadowgaas midda kale waxay ahaayeen dee dad dhuumaaleysi iyo tuugo u socday ay ahaayeen marka walaalahana way u diyaarsanaayeen markiiba waxaa waa laga howlgalay waana laga hortegey gacantana lagu dhigay ciidan nocee bay ahaayeen ma maleeshiyaadka dowladda la shaqeeya ma booliis ma militari maxay ahaayeen kule ani ma kala qaadaye waa murtadiinta degan ee mareeri ayay ahaayeen waxay u socdeen ee dhulkan amniga ah inay khalkhal ka abuuraan ilaahi subxana watacaala ayaa shartaasi muslimiinta ka kaafiyey walaalahana ilaahi subxana watacaala iyo cid kastoo ka qeyb qaadatay ilaahi subxana wataala ajir ha ka siiyo jazaakum allahu khayran ilaha barakeeyo marka ee, waxaad xaqiijinaysaa in sideedaba xilligan aan hadlayno aad gacanta ku haysaan jazaak allahu khayr ha waa la hayaa sideeddaba insha allahu tacaala waan la arki doonaa waa sideed ee, murtad oo gacanta lagu haayo ilaahi subxana watacaala ayaa soo gacangeliyey haddee makrigii iyo mogtahay iyo shirqoolkii iyo dhibkii muslimiinta ay u maleegayeen ayaa ilahi subxana watacaala dhuuntooda ku celiyey dadkii waxaweyaan maanta waxaweyaan fataadaha iyo daadadka la daaladhacaya inay dhibaataya inay rabeen ilaahi subxana watacaala noo suurageliyey inaan ka hortagno allah nugu garabsiiyey jazaak allahu khayr waa la hayaa waana caddahay maxaad ka damacsan tihiin dee wixii laga damacsan yahay waa la yaqaanaa sharciga ilahi subana wataala unbaa la waafajinayaa maxkamadaa la horkeenayaa sharciga waxa weyaan la waafajinaya sharica islaamka waxay qabta unbaa la marinayaa waayahay haddaan halkaa uga gudubno ee, howlgalkaas gobolka shabeellaha hoose waxuu ka mid yahay gobollada webiyada ay maraan gaar ahaan webiga shabeelle dhanka fatahaadaha ee, marka la eego saameyntiisa ka gobol ahaan ee, maxay la eg tahay waayadan dambe dee waa la soconay ee, si guud bulshadana way la socotay ee, fatahaadaha iyo roobabka lixaadka leh ee gobolka ka da-ayey waa nimco ilaahi subana watacaala uuna siiyey marka xoogaa waxaa ka dhashay marka saameyn oo ah fatahaad inuu sameeyo webiga shabeelle ee gobolka maro iyo burbur wadooyinka qaar iyo tuulooyinka qaar oo go-doomayo bi- biyaha iyo mugtaha iyo fatahaadihii iyo daadadkii ay hareereeyeen ee wadooyinka xireen intaas ayay xoogaan sababeen ilaahi subana watacaala ayaana ku mahadsan ee gurmadyo badanna waa la sameeyey wax badanna waa la qabtay wax badanna way noo dhiman yihiin ilaahi subana watacaala aan weydiisanaynaa inuu nagu imtixaamin nimcadaas uuna siiy maxaa ka mid ah tallaabooyinka aad qaadeen tallaabooyinka la qaaday waxaa ka mid ah kow horta guddiyaa dhisan oo hooshaas loo xil saaray oo u ku howlan oo mar kasta waxa meeshay qeyldhaan ay kasoo yeertaba ka howlgala waxyaalaha la sameeyey hadda noo suuragalay waxaa ka mid ah meelihii farihii uu webiga ka fatahay dhammaan waa la wada xiray maanta falle alxamdulilah ku mahadsan meel far ah oo mugtay webiga uu ka fatahay maanta ma jiraan ilaahi subana wataala ayaan ku mahadsan noo suurageliyey waxaa kaloo noo qabsoomay in dee meelaha qaar ee mugtay deegaanada qaar ee biyaha soo galeen in biyihii laga saaro sida kuyanbarow ee loo sameeyey meele ay qaadaan motooro lagu xiray waxaa kale oo la qabtay oo la sameeyey meelaha qaar ee mugtay biyaha ay hareereeyeen in ribuud ama caratuur loo sameeyey sidii hadda farsooli kaleeto magaaladii biyaha waxaweyaan ee soo gaaray oo daad ah biyihii waxaweyaan ribuud waxaweyaan magaalada lagu wareejiyey wayna soo dhaafeen hadda waxaa ka mid a waxyaalaha la qabtay in lasoo daadgureeyey meelaha qaar ay dadku go-doomeen oo biyaha hareeraha ay ka mareen sida tuulooyinka hadda caasho oo kaleeto dadka deganaa inta badan waa laga soo raray meel aamin ayaa la keenay waxaa ka mid ah waxyaalaha la qabtay meel oo baadiye ah oo tugaarhe la yidhaahdo oo nas- tuulada nasurudiin hoos tagto iyadana sidoo kale dad ku go-doonsanaa oo reer baadiye ah iyagana waa lasoo qaaday waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha la qabtay dad ku go-doonsanaa meel hoos tagta degmada kuntuwaarey iyagana sidoo kaleeto doomo iyo waxaa loo diray iyo cagafyo sidoo kaleeto iyagana waa lasoo qaaday iyaga iyo xoolahooda waa lasoo badbaadiyey raashiinna waa loo geeyey waxyaalaha kaloo la qabtay waxaa ka mid ah dadkii ee, wax ku waxyeeloobay ee, degmada afgooye meelo ka mid ah waxaa la gaarsiiyey xoogaa deeq ah waxaa la gaarsiiyey marakaneeca iyo buskudkii ee, waxa weyaan ciyaalkii ay nafaqada ka helaayeen iyo waxaa kaloo la gaarsiiyey daawooyin dadkii xanuunsanaa la siiyey marka jazaaka allah khayr wax badan way noo dhaman yihiin insha allahu tacaala ee, ilaahay subhana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu imtixaamin oo imtixaan nooga dhigin nimcadaas uuna siiy waaya weli ee, ma tagtay ee, deegaanada qaar mase jiraan ee, waxyaabo gaar ah oo aad noo sheegi karto oo aad ku aragtay shaqo kaloo hadda la qabanaya malaha dadkaas ummadda in loo gurmado wixii la kari karo ilaahi subxana watacaalana waxaweyaan loogu dhowaado unbaa shaqooyinka u badnaa ee hadda ee wilaayada ay qabanaysay ah guddiga gobolka ee dhisnan ee guddiga u fududeynaya xarakada ee dhistay howlaha u fududeynay guddiyo kale ayaa ka dhisan degmo ee tuulo ee degmooyinka sidoo kaleeto bulshada waa la abaabulay iyagana si waxaweyaan iyagana ay isu caawiyaan iyagana waa la abaabulay waxaa kale oo la qabtay wacyigelin badanaa la sameeyey oo kulan dadweyne ayaa la qabtay oo baaxad leh ummadda dhan waxaweyaan bulshada noocyada kala duwan ay kasoo qayb galeen marka waa tagnay meelo badanna waa tagnay waa lasoo arkay wax hadda khatar ah oo hadda taagan ilaahi subxana watacaala ku mahadsan ee waxaa kaloo la tagay biyo laga sheegay meelahan waqooyiga ee deegaanka weybarow ragaa loo diray guddi ah way soo kormeereen meelo badanay soo mareen wax khatar ah hadda ah kumay isoon arkin ugu dambayntii maxaad ka baranaysaan fatahaadahan daadadkan faraha badan iyo roobabka jazaaka allahu khayran horta waa musiibo oo mugtay ilaahi subxana watacaala uu nagu imtixaamayo waxaana sabab u ah dunuub annaga aan mugtay keensanay ama annaga aan gacmeenna ku galnay marka waxyaalaha laga baranaya waxaa ka mid ah awalnood marka insha allah tacaala diyaargarow in la sameeyo markii dhacdooyin noocan oo kaleeto inay soo wajahaan dadka waxaa inay diyaargaroobaan wacyigelinta iyo mogtahay iyo haddana ay ka faa'iidaystaan meelaha godadka ah dadka ay hadda ay degan yihiin biyaha hadda qaar daadadka ay kusoo galeen inay ka guuraan iyo marka kasii tabaabashistaan waxyaalaha laga baranayo ka mid tahay waxaa ka mid tahay waxyaalaha laga baranayo meelaha webiga uu ka jilicsan yahay oo hadda laisleeyahay fatahaadu waxaa weyaan wuu ka sameyn karaa haddii dhacda noocan oo kaleeto in lasoo gudboonaato in loo diyaargaroobo xiritaankiisa mar hore lasii xiro katarbiil iyo lagu sii xiro ayaa waxyaalaha laga faa'iidaya mogtahay hadda webiga waxaa weya marka hore wuu duugoobay oo waxaa weyaan wuu duugmay waxaa ilaahi subhana watacaala na waafajiyey in sanawaadka hadda lasoo dhaafay marar kala duwan webiga la qodo oo la ballaariyo oo meelihii marka hore uu ku ekaan jiray la gaarsiiyo webiga taas ayaa inta badan yaraysay inuu fataho oo hadda waxaa umaleynaya ilaa iyo boqol kilomitir muddo laba saddex sano ka hor ayaa la qoday sanadka hadda gudihiisa ah oo dhowr bilood hadda laga joogo waxaa la qoday ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitir ayaa la qoday la ballaariyey dadkeena hadda waxaa moodaa in xoogaa inta badan khasaa'irkan u yaraaday biyihiina meelihii aan rabnayna ay soo gaareen oo alxamdulilah ilaah ku maadsan dadkeena beeraha dadka hadda inta badan beeraha biyaha roobka iyo biyaha webiga kuwa webiga inta badan ay ku kalsooni badan yihiin beeraha webiga lagu waraabiyo dadka beerleyda waxay yidhaahdaan dhulka wuu noolaanaya wuxuu noqonaya bacrimin u noqonaya biyihii webiga u noqonaysaa marka waxyaalaha ilaahi subhana watacaala uu noo suurageliya ka mid tahay oo haddana insha allahu tacaala ummaddan inta badan ilaahi subhana watacaala ku mahadsane ee uga badbaadeen fatahaad badan in webiga sameeyo kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal weli qeybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana maalintii lixaad oo xiriir ah xaaladda magaalada khaza ayaa degan iyadoo muqawamadii yuhuud ay isdhaafsanayaan dufcadii lixaad oo maxaabiis ah qodobkaas iyo sidoo kale tusaalayaasha sugnaanta ee dadka reer falastiin ku hor muujiyeen duulaankii yahuudda oo noqday tusaalayaasha ugu badan ee loo soo qaato awoodda iimaaniga ee muslimiinta filistiin waxaad ku maqlaysaan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin waa kan walaalka suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu ayman magaalada khaza xaalkeeda wuu uu deganaa waana maalinkii lixaad oo xiriir ah oo uu galay heshiiska xabajuurjoynta ah ee dhinacyadu ay kala saxiixdeen embashiro sidoo kale kooxaha muqaawamada iyo maamulka gumeyshtaha yuhuudda ayaa caawa isweydaarsanaya dufcadii ugu dambeysay oo maxaabiis ah maadaama heshiiska caawa uu ku egyahay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sii dayn doonaan shan caruur yahuud ah iyo shan dumar yahuud ah sida uu ka dhawaajiyey tifiga saddexiyo tobanaad ee maamulka gumeystaha yuhuudda dhanka kale yuhuudda ayaa iyagana la filayaa in ay sii daayaan maxaabiis kale oo filistiiniyiin ah embashirow caawo waa habeenkii lixaad oo heshiiska xabadjoojineed iyo midka maxaabiis isdhaafsiga ah uu galay ilaa iyo haddana ma jiro wax heshiis ah oo kale oo lagu dhawaaqay oo tilmaamaya in ay sii socoto xabajoojintani waxaana la filayaa in wixii beri ka dambeeya ay dib u bilaaban doonaan dagaalada iyo duqeymaha taliska ciidanka gumeystaha yuhuudda war uu caawa soo saaray bashiiro waxa uu ku tilmaamay in taliyaha guud ee ciidankaasi loo gudbiyey qorshooyin lagu sii wadayo dagaalka dhulka ah ee magaalada khaza isagana uu qalinka ku dugay taasi oo ka dhigan inay dib u bilaaban doonaan dagaalada wixii ka dambeeya beri waa berigii kadib waa hagaag tusaalayaasha sugnaanta ee dadka reer filistiin ku hor muujiyeen duulaankii yuhuudda oo noqday tusaalayaasha ugu badan ee loo soo qaato awoodda iimaaniga ah ee muslimiinta dabcan inta uu socday duulaankan waxa uu kashfiyey waxyaabo badan dad badan ayaa ka hadlayey waxyaabihii ay kala soo dhex baxeen cudwaankii yuhuudda ay khaza ku qaaday codkan idinku soo maqan waa wadaad eritreyaan ah waxa uu soo koobayaa tusaalayaashii uu ka fajacay intii uu socday duulaankii khaza ee uu ka arkay muslimiinta filistiin haddaba dhegeysi wacan لقد علمنا الغزيون كثيرا من الدروس التي ينبغي ان يكون المنبر اليوم صدى هذه الدروس اما عن المراه الغزيه فانا اتساءل من اي شيء خلقت هذه المراه من اي ماده عجنت او صنعت هذه المراه المراه التي ظهرت لنا مضرجه بدماء اولادها وفلذات اكبادها وهي تقول يا رب تقبلهم عندك يا رب اولادي فدى القدس يا رب هؤلاء نساؤهم فحدثني عن رجالهم تقول احداهن المرأة الفلسطينية نجابة ولادة فليقتل من أبنائنا ما يقتل ستظل أرحامنا تدفع لنبقى في هذه الأرض ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال تقول عجوز أخرى بلسان فلسطيني مبين الأرض أرضنا والعدو ما له شبر فيها يا بيرحل عنها يا بندفن فيها ثم تعق تقول ودائما غزة تنهض من تحت الرماد كطائر الفينيق هم العابرون ونحن الباقون والعابرون سيرحلون ونحن الباقون ما دام فينا الزعتر والزيتون فدا لعينيك ربيون ما وهنوا تجددين بهم ايامك الاولى خضر الطيور هم العليا منازلهم كل يغرد في قنديله جدلا ايها الساده من الصور والحكايات ما رايتموه جميعا ولم يغب عن انظاركم اب جريح وابن جريح جمعهم مشفى واحد كلهم عليه لفافات لكن اللفائف التي كانت على الابن كانت اكثر من التي على الاب والجروح والقروح والحروق التي كانت على الابن كانت اعظم من التي كانت في جسد الاب ومع ذلك اقترب الابن نجيا من ابيه وقال يا ابتاه صبرا يا ابتاه يصبر اباه بكلمات هي البلل البارد او الندى المتقاطر ايها الساده هؤلاء ماذا ياكلون من اي شاه مذكاه نبتت اجسادهم من اي نبع حلال ارتوت اجسادهم من اي خبز مسمى عليه ببسم الله مغموس بزيت الزيتون قامت هذه الاجساد هم يتوازعون في الدور حتى اذا مات بعضهم بقي البعض الاخر ويكتب الاطفال والنساء والرجال اسماءهم في ايديهم وربما في ارجلهم لانهم يؤمنون بحتميه الشهاده وانما يرتبون لتدابير الدفن والتعرف لما بعد الموت قال لنا الغزيون وقالوا لنا فيما قالوا انها طريق شاقه طويله تحملنا عن الامه وعثاء هذا الطريق اليس هو الطريق الذي تعب فيه ادم وناح فيه نوح ورمي في النار الخليل واضجع للذبح اسماعيل وبيع بثمن بخس يوسف عليه السلام ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر ايوب وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلى الله عليه واله وسلم ايها الساده قال لنا الغزيون لا يكون ابدا ما تريدون وما تتوهمون ثمه اناس يعيشون اوهاما واحلاما ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب هناك من يريد من الذئب لطف النعاج ومن يريد من الحديد مس القطن وينتظر من الفريق الاخر ان ينصره او ان ينهض بقضيته الا ان طفلا من اطفال غزه يتلو علينا بلسان مبين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ومن تحت الانقاض نسمع قوله تعالى بترتيل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا waa hagaag iminkan aan dib idinkugu celiyo walaalka bashiir muxidiin abweyman iyo qeybaha kale ee barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsanyaen walaalkeen suweyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay waxaa idinku soo maqan waraysi aan la yeelanay sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ka hadli doona magdhowgii dhowaan dowladda etoobiya ee ka dalbatay midooda gaalada afrika balse markan guddiga maaraynta fatahadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale raashin gurmada gaarsiiyey dad laga soo daadgureeyey ilaa iyo shan tuulo oo hoos yimaada degmada jirib oo ay saameeyeen fatahadaha walaalkeen cismaan axmed dhuugow oo goobjoog ahaa halkii raashin qaybintaas laga sameynayay ayaa waraysiyadan la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan joognaa meel ilaa iyo shan tuulo deegaanadooda laga soo raray oo laysugu keenay hal goob raashiin lagu qaybinayo raashiinkaasoo ka kooban raashiinka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la siinayaa agabyo kala duwan oo isugu jira baco iyo marakaneecooyin waxaa intaa dheer oo dadka la siinayaa lacago oo guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka ugu talagalay dadka in la siiyo maadaama deegaanadooda ay bii qaadeen taas oo qayb ka ah gurmashada dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka tabaalaysan ee deegaanadoodii ay biyaha qaadeen kadib fatahaado ku dhuftay ee deegaanada webiga jiinkiisa ah
xasan cumar cismaan anagoo eerka soo baxay nasiib yaasiin waxaa naga soo bixiyey biyo oo barkacee xoog leh waxaana la siiyey raashiin shandarwo ayaana laga siiyey jazaak allah kheer duunaa naga soo qaaday mujaahidiinta anoo keentay duun saasa ou soo baxnay waxaana la keenay meel bannaan ah labaatan iyo kow caruuro labaatan iyo kow caruuro tuuladaas waxaan ku noolaay konton sano waa ku dhashay baa biyaasad iga soo kiciyeen ay isoo saareen doonka gurmadkan waxaa na soo gurmaday mujaahidiinta magaceeda cabdi maxamed cismaani welidiba waaye da'deedu waxa way konton iyo lix sano ayaan ku jiraahay tuuladeeda nasiib yaasiin aad iyo aad biy oo xoog lehana soo barkiciyeen cayaalkan ka soo baxsani badar iyo waxaasoo dhan biya naga qaaday carruurna oo had aan ku haayo oo koow iyo toban ruux yaa ilmihii aan la soo baxsaday haashan iyone shan darw iyo bac hadda nala siiyey iyo raashiin baarakalaa fikum asalaamu calaykum raxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga ismaaciilow jabriil deegaankaaga nasiib yaasiin waa gartay maanta halkan maxaa ka jira halkan waxaa ka jira raashiin islaamka wilaayada aynoo keentay anagoo biyaan ku soo qaxay nasiib yaasiin aan ku dhashay nasiib yaasiin konton sanaanan ku jiraa maasha allah ma abowlaayada ku mahadsan muxuman cali abkoo deegaankaaga dibidow waa gartay deegaankaaga biimaa soo gale haa haye biyana soo gale waxaana soo bixisi culumida mujaahidiinta yaana soo bixisi maxaydin ku soo bixiyeen doonadayna u soo bixiyeen waa gartay markayna soo bixiyeen iikaa wax noo yeeleen bac yoontay shandarwo iyo raashin ayna siiyeen iika madaxooda maanta inta aan ku joognaa nolol aan ku helne waa idiin gurmadeen waa inoo gurmiden maxaa ugu ducaynaysa kheer yaan u rajaynay gacanay noogu qabteen naka oo baahan oo dhibaysana biyax ay naga soo bixiyeen dambe raashin ayna siiyeen shandar wayna siiyeen bac ayna siiyeen waa inaga warqabaan haa
waxaa hadda ii muuqanaya mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka ee nabadoon ku soo dhowaan dulus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaykum waraxmatullahi barakaatu anagoo ah nabadoon madiyow dhowr tuulo shan tuulo meel isku keene ayaan joognaa waxaa ka mid ah nasiib yaasiin ismaamoot waagaade dibidow shan tuulo waaye waxaa la bixinayaa raashiin sandaruubo baacyo mataqaanaa lacag oo kaash ah ayaa la bixinhayaa sidii loogu talgalana way ku socotaa guddidii oo mataqaanaa oo loo xil saaray oo fatahaadda loo xil saaray meeshaanay noogu imaadeen adiga waxaan la joognaa haddeertaan mataqaanaa dadkii walaalaha ahaa ayaa xal aan la qaybsanay dhaxanta aan la qaybsanay mataqaanaa nabadgelyaan ku qaybsanay siday mujaahidiintu dadkan wax ugu qabanayaan ka warrama wax la sheegi kara ma aha wax hadda la qiyaasi karo qabitaanka wax la qiyaasi kara ma aha allah noo soo adeejiyey mujaahidiinta allah noo soo adeejiyey sida loogu talgalay gurmud ninkii bii laga soo bixinaya waa naga soo bixinayaan ninkii daawo raman daawo bay siinayaan raashinkii baacaha lacagta intii waa isdaba joogtaa wax ka maqan male alxamdulilah ilaaha u gudaayo abaalka mataqaanaa oo mujaahidiinta allah u gudaayo anugu ooy idinkaa u tagaayaan waxay leeyihiin maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay mataqaanaa maxaas u baahan yahay waana la daba joogaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin qiyaasta dadka halkaa ku nool ee shanta tuule ee mujaahidiintu ay ka soo saareen biyaha waa dhowr kun runtii halkan waxay isu beddeshay magaalo dad ayaa ka furtay durbaba ganacsiyo yaryar oo noocyada kala duwan ee ganacsiga ah soomaalidu waxyaabaha caanka ay ku tahay waxaa ka mid ah meelaha ay degaan durbaba inay ka abuurtaan ganacsiyo yaryar si ay markaas ugu maareeyaan noloshooda xalay oo aan halkaa ku bariyey waxaan booqanayey oo aan dhexmarayey magaalada anoo markaa la sheekaysanayay qaar badan oo ka mid ah bulshada halkan deegaanka ka dhigatay ee ay maamulku dejiyeen waxaa haddaanta ka joognaa shan tuulo cusmaan moote waagaade nasiib yaasiin buulmayonde maantana waxay noo keeneen raashiin iyo baac iyo macarsinsiyeeri iyo lacag oo ummadda lagu taakulaynaayo ilaah baa ku mahadsan gargaar bay noo fidiyeen wayna la baryeen wayna la joogaan xaalkeennay ogaadeen ilaaha ku mahadsan wixii hadda baaqeen inay noo keenaanaan ka rajaynaynaa biyaha naftirkiisa ilaaha keenay hadduu ilaaha keeneen waa qalqi ilaah asaga naftirkiisa ma dheheenno annaga ma aragtay biyahan see noogu soo gaadhan ma dheheenno saadaalna ma raacayno waxaa ilaahay wax ilaahay keenay waaye ilaahana naga joojin kara naf naguma go'in waana la soo badbaadiyey meel taagaan taagannahay haddii ilaahay maadhin biyaha guraana beeraheenna iyo waxaan ku noqonayna guryaheenna marka xarakadan waadna garab taagan tahay ilaah baa gargaar ka rabnaa gaalo wax kama sugayno xarakadii mujaahidiin al-shabaab si fiican ayaa ummadda u garab istaagtay habeen imaana garab joogtaa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa ayagana ilaahay guulsiyo gaalan ilaahay jebiyo ajarna ilaahay ka siiyo wayna la joogaan waan arkaysa ummadda hadda meesha ay tuuran tahay nin kasta wixii la siiyey waa qaatay ilaah baa ku maxasan wixii nalagu wareejeyn waa qaadannay kii bacrawa kii sisiirawa kii lacag intaba waa la siiyey ilaaha ku maxasan jazaakumullaahu alkhayr ilaahan ku maxdinaa anagoo ku hadlaaya magaca deegaanka kaytoy suldaan xasan tamaanow waxaa maanta aan soo dhoweehaynaa xarakada ayaan soo dhoweehaynaa dadkii barakaceen biyaha iyo biligtooda galey ayay ka soo saareen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan hadda aan joognaa tuulada nasiib yaasin intaasna waxaa la siiyey raashinaa la siiyey baacaa la siiyey shanduur waa la siiyey lacagaa la siiyey raashin waa la siiyey daawin waa lagu daawada insha allah dakhaatiirna goonway haddana waxaana la joogaa maamulkii islaamka noo joog waa bilaa towfiiq
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreeb kurarka ayaan isa soo gaarnay dhegeystayaal dhowaan dowladda xabashida etoobiya ayaa midooda gaalada afrika ka codsatay in magdhow laga siiyo ciidamadii etoobiya ee lagu laayay duulaankii ay ku soo qaadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoo warqadaas ay ka horeysay warqad kale oo dowladda etoobiya ee u dirsatay gaalada qaramada midoobey oo aan ilaa hadda wax jawaab laga siin haddaba arrimahaas waxaa ka hadlay waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga wilaayaadka dalka nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirlislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka dalka oo aan wareysana ayaa arrimahaas ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirlislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu jazaaka allahu khayr waa dhowahay idaacadda andalus waa ku dhowahay jazaaka allahu khayr nabadoone dhowaan dowladda etoobiya waxa ay midooda gaalada afrika ka codsatay in magdhow laga siiyo boqolaal askar ah oo loogu dilay soomaaliya haddii aad tihiin golaha dhaqanka islaamiga maxaad kala socotaan arrinkaasi bismillah alxamdulilah wasala allahuma wasalam calaa rasuulillah wabacdu bashiirow arrinka isaga ah waan maqalnay waan la soconaa in ethoobiya ay geysay xafiiska ay ku leedahay qaramada midooda africa ee abisaba ay kuleeyihiin ay geysay warqad codsi ah ay ka codsanayso in askartii looga laayay soomaaliya ama dagaalkii ay la gashay mujaahidiinta xarakata shabaab almujaahidiin in magdhow laga siiyo in ay codsatay warkaas waan la soconaa waan ka warqabnaa waa gartay nabadoone marka maxaa xilligan kusoo beegay ayaad isleedihiin in dowladda etoobiya ay codsigan ay hordhigto midooda gaalada africa oo ay magdhow u raadiso ciidankeedii lagu laayay furimaha dagaalka ee soomaaliya laba siyaabood waa loo fakiran karaa aniga caqliyan ama garaadkayga haddaan ka waramo mar horta waxaan dhihi karaa dhan haddaan ka fiiriyo waa siyaasad isku dhexyaac ah aan salaysanayn mar haddii dhan kale loo fiiriyo waa siyaasad qoto dheer oo ujeedo fog laga leeyahay madda aan leeyahay siyaasad isku dhexyaacsan etoobiya soomaaliya iyada duulaan ku ahayd uma yeelan soomaaliya ee lama codsanin xataa kuma jirin markii kuwan gaalada qaramada midoobey waxa ay ku magacaabayaan ama ay ku sheegayaan nabad ilaalinta markii ay usoo dirayeen afrikaantan caloosha ushaqaystayaasha markii ay keenayeen kuwa soomaalida iyo siyaasiyiinta inta badan waxay dhahayeen dawladaha safka hore cidaawad ba kala dhexayso dadka soomaaliyeed kuma qanacayaan ha laga joojiyo ee iyada kuma jirin iyada ayaa soo duushay iyagoo iskeed iyada oo damaceeda guracan iyo damaca soomaaliya ay ka leedahay iyo labqaska ay ku hayso si ay meesha uga bixin inay soomaaliya ka marnaanin iyagoo ku talagelayso ayay soo duushay mar dambe ayay qaadatay ayaa loo geliyey shaarkan amisom iyo nabad ilaalinta qeybo kamid a loo geliyey waxaa jooga ciidamo tira badan oo amisomta ahayn baa meesha ka joogay marka hore ayadaa horta sidaas ahayd cid hadda ay wax weydiisanayso oo oo macnaha u shaqaynaysa oo shaqaalo u ahayd oo heshiis kula gashay ma jirto tan kale etoobiya gudaheeda gumaadka ay ka geysatay oo shacabkeeda u geysatay hadday tahay tireeda ilaa yawmina haada ay wado xasuuq ay ka geysatay oo cid hadda ay magdhow ay ka bixinayso aysan jirin in ayadii wixii ayadu duulaan dal kale intay geysay looga laayay in ay weydiisato magdhow ay weydiisato horta waa siyaasad isku dhexyaaca dhankaas haddii laga fiiriyo tan kale dhanka kale haddii laga fiiriyo maadaama damacii guracnaa oo ay lahayd soomaaliya waa la qabsan doonaa nama mujaahidiinta waa laga saarayaa adigana qiirtaada iyo ama gobolkaaga ka gooso ay islahayd baa meeshii ka baxday fashil baa ku yimid howlgalkii gaalada isbaxaysatay fashil baa ku yimid marka waxaa loo fasirin karaa marka siyaasad wata dheer oo ah sheegashadii ay sheeganaysay lahaanshaha soomaaliya ama kamid ahaanshaha ummadda soomaaliyeed eeqiibad etoobiya kamida inay yihiin marka ay marmarsiyo uga dhiganayso maadaama howlgalkii guud uu fashilmay in macnaha si gooni ama daraf ah ay uga talagashan tahay in soomaaliya qaybo kamid ah oo bad iyo beriba leh ay si gooni ah u beesato oo goosato kadibna ay marmarsiyo uga hesho markii la yidhaahdo maxaa madax banaanida soomaaliya ku xadgudubtay markii la yidhaahdo si ay uga hesho marmarsiyo ay tidhaahdo xasilinteeda ayaa waxaa igaga baaba-ay dhaqaalo badan ciidamo fara badan baa iga dhintay haddee wax magdhow iga siiyan qaramada midoobay iyo midooda africa waan ka waayay magdhow baan u haystaa ciidamadayda iyo dhaqaalahayga ku burburay magdhow baan u haystaa inay tidhaahdo marmarsiyo uga dhigato muqadasaadka ummadda soomaaliya inay ku tumato ay marmarsiyo uga dhigato oo ujeedo fog oo noocaas ay ka leedahayn waa loo fasiran karaa waa tahay nabadoon sheekh ibraahim waxaan ka warqabnaa in dowladda etoobiya dhowr bil ka hor sidan oo kale codsi ku aadan in magdhow laga siiyo ciidamadeeda lagu dilay iyo kuwii ku naafoobay dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta al-shabaab u gudbisay urur gaaleedka qaramada midoobe ilaa haddana loogama soo jawaabin muxuu kaga duwan yahay aad is leedihiin codsigan codsigii hore ee gaalada midooday ee u dirsatay waa waxba kagama duwana gaalada etoobiya way og tahay in qaramada midoobay hadda magdhow ka siinaynin ciidamada looga laayay soomaaliya waxaa la og yahay gumaad badan in ay ka geysatay soomaaliya ciidamo aan amisom ahayn oo qaramada midoobay hoos tagaynin in soomaaliya soo gelisay oo shacab badan ay gumaad u geysatay way og yihiin waxay og yihiin wax hadda dheeraad la ah oo amisom inta kale ama kuwan hadda oo loo sibilbixiyo artemis oo uganda leh oo burundi leh oo kenya leh oo maraykanka leh wax ay kaga duwan tahay oo shaksiyan hadda iyadu magdhow u dalbanayso oo loo siinayo qaramada midoobeyna ma oga midooda africana ma oga iyaduna ma filayso laakiin markii laisku soo duubo arrintan midooda african u bandhigay waan ka waayey magdhow baan ka waayey qaramada midoobey baan u bandhigay waa iga jawaabi weyday sidaas awgeedaan saan u sameeyey in ay tidhaahdo marmarkii ka dhigatay rabtaa wax kale kaga duwaya male ugu dambeyn nabadoone ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo wiilashooda mujaahidiinta ah ee naafeeyey ciidamada etoobiya maxay oga dhigan tahay arrinkan arrintan waxay uga dhigan tahay soomaaliya way og tahay ninka la yidhaahdo gaalka wejiga kuusan ee oromiga ah adig axmed lagu magacaabo wax uu qarsanayo ma jirto waa si uu ku dhawaaqay muqdishoan idin qabanaya kusoo shaqaysanaysaan waa taa uu leeyahay mar walba etoobiya waa inay deked yeelato oo khasab waaye uu leeyahay waa mar uusan hadda ugu dambeysay u carabaabay oo zaylac inuu maalgashi ku samaynayo waxa waaye waxa u socdo waa boob dad dalkan iyo dadkan iyo diintan iyo barda iyo beriga khayraadkooda uu rabo hadduu dhammaantooda uu qabsan waayo qaybo kamid ah inuu ku xadgudbo oo gumaad ka geys uu rabo waaye ummadda soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay waa kuu digay nin kuu digay kuma diline iska kaaye dhici ayay uga dhigan tahay waxaana waajib ku ah inay iska dhiciyaan etoobiya loo guntado garad baa laisqabsado ma min ibtidaa ilaa aakhir in maxaa yidhi soomaaliya laga soo bilaabo waqooyi ilaa koonfur iyadoon soomaaliya la kala bixinaynin in etoobiya la iska dhiciyo maadaama ciidamadii daraf booco iyo meelaha lamidka looga laayay ay ka aarsan weyday oo hadda waxa uu howlgal ah oo u muuqdo uu weji kale u furana aysan jirin in si tartiib tartiib ah ciidamadeeda macnaha ay u hesho qiil ay kala baxdo ciidamadeeda soomaaliya kagala baxdo inay dhici karta hadda waa weji kale oo saddexaad oo loo fasirin karo waayo mujaahidiinta iyo muslimiinta guud ahaan soomaaliyeedna waxay uga dhigan tahay guud bay uga dhigan tahay aad baad u mahadsan tahay nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacarulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobixii sida aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu